hay-adda human rights watch iyo qaar ka mid a hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha ayaa somalilan ugu baaqay inay sii daayaan guuleed axmed jaamac oo ah guddoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha ee somalilan oo maalmihii lasoo dhaafay ku xidhnaa hargeysa guddoomiyaha ayaa lagu eedeeyey inuu dhaliilay garsoorka somalilan hay-adahan ayaa xadhigga guuleed ku tilmaamay mid meel ka dhac ku ah xuquuqda aadamaha warbixintan soo socota waxaa arrintaasi ku eegaya wariyaha v o e da magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye hay-adahan oo wakhtiyo kala duwan oo ku siman ilaa shalay soo saaray war-saxaafadeedu ay kaga hadlayeen xadhigga guddoomiyaha xarunta xuquuqda aadamaha somalilan ee h r c guuleed axmed jaamac waxay ka midaysnaayeen dalabka siideynta guuleed hay-adda human rights watch oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka oo ka mid ah hay-adaha ka hadlay xadhigga guuleed ayaa ku tilmaamay mid ka hor imanaysa xaqa cabiraadda fikirka dhinaca kale hay-adda frontline defenders oo ah hay-ad fadhigeedu yahay dalka belgium oo iyana ka hadashay xadhigga guuleed axmed jaamac ayaa saddex qodob oo soo jeedin ah ugu baaqday dowladda somalilan kuwaas oo nuxuur ahaan u dhignaa in si bala shuruuda deg dega loo sii daayo guuleed iyo in la hubiyo habka loola dhaqmay guuleed muddada uu ku xidhan yahay xabsiga islamarkaana ay dowladdu guuleed iyo difaacayaasha xuquuqda aadamaha ee kale ee somalilan ka howlgala ay u ogolaato inay faragelin la-aan shaqadooda wataan hay-adda difaacda xuquuqda difaacayaasha ee loo yaqaano defend defenders ayaa iyana dowladda ugu baaqday in la soo daayo guuleed axmed jaamac hay-adaas oo keliya ma ahayn kuwa ka hadla xadhigga guuleed hase ahaatee xarunta daraasaadka siyaasadda ama central for policy analysis oo loo soo gaabiyey c p a ee fadhigeedu yahay hargeysa ayaa iyana war-saxaafada ay ka soo saareen xadhigga waxay dowladda ugu baaqeen in xorriyaddiisa loo soo celiyo dhinaca kale xeerlaalyaha guud ee qaranka somalilan xasan axmed aadan oo wax ka weydiiyey war-saxaafadeedada ay soo saareen hay-adaha xuquuqda aadamuhu ayaa waxa uu ku jawaabay sideyntu waxa weye maxkamad baa sii daysaa iyadaana marka hore qabataa haddii dembi lagu waayo marka lahor keeno waa la sii daynaya haddii dembi lagu waayo mxuaha lagu helana de waa la xukumaya muwaadin caddi weye maraan xeeraalyaha guud weydiiyey waxyaabaha lagu soo eedeeyey ee uu ku xidhan yahay guuleed axmed jaamac ayaa waxa uu yidhi qodobada lagu eedanaya waxaa ka mid ah inuu samaynayo dacaayad liddi ku ah qaranka waxaa kale ka mid ah wuxuu soo saaray maqaasiin ama majalad ciwaano badan leh oo illigal ah oo si sharci daro kusoo saaray waayo waxa weye xafiiska xeerlaanta guud waa inay ka diiwaan gashan tahay wixii doonaya inay sameeyaan news ama noocyada caynkaasa kusoo baxaya laakiin xeeraaliya guud ta majaladaad sheegayso ribood buu soo saaray xaruntiisa soo saartay wargees uu soo saaray maanu arag arrintaadu maxaad ku sheegaysaa amba hay-adda wax soo saarta mise wax isaga madaxa ka isagana ku qoran waxa weye ribood fara badan oo noocyo badan keenaya waana news oo war warkaas baa lasku haysta warkaa cadday baa lagu leeyahay aad ku sheegayso faktiga cadday baa lagu leeyahay waxaan aad sheegayso keen baa lagu leeyahay soo hordhigo maxkamadda aniguna taas weetan kugu haysana guuleed ayaa lagu xidhay magaalada hargeysa sideed iyo tobankii bishan waxaanu hadda ku xidhan yahay xabsiga dhexe ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa